doorashooyinka golayaasha deegaanka somalilan oo ay ka qaybgalayaan musharaxiin kor u dhaafay laba kun iyo saddex boqol oo u tartamaya saddex boqol iyo konton iyo saddex kursi ayaa haddaba codbixintu waxa ay u socotaa sidii loogu talagalay waxaana ay bilaabatay saaka warbixin waxaa nooga soo diray waryaheena v o a ismaaciil xuseen farjar habeenkii inta badan magaalooyinka somalilan xilligan waa qabow hase ahaatee taasi kama ay xanibin boqolaal dadweyne ah in ay safaf dhaadheer sii galaan si ay u noqdaan codbixiyayaasha ugu horeeya doorashada golaha deegaanka ee maanta ka socota somalilan waxaan hortaaganahay mid ka mida goobaha codbixinta oo ku yaala bartamaha magaalada hargeysa ka hor intii aanu waagu beryin ayaaba lasii camiray safafka si la mid ah magaalooyinka kala duwan ee doorashadani ka socoto waxaa goobtan kala hagaya saraakiil ka socota ciidamada ammaanka hase ahaatee shaqada ugu badan waxaa haya dadka safafka ku jira oo iyagu iskood isu xilqaamaya in ay nidaamka ilaaliyaan goobtan codbixinta waxaa gudaha fadhiya saraakiil ka socota komishanka doorashooyinka oo u badan ardayda jaamacadaha dalka waxaana wehelinaya wakiilo metelaya ururada iyo xisbiyada tartamaya waxaa intaas dheer goobjoogayaal gudaha ah iyo kuwo caalami ah oo iyaguna goobta ku sugan waxaa meel aan fogeyn iiga muuqda ila xidh ama goob qarsoon oo loogu talagalay in codbixiyuhu si qarsoon ugu calaamadiyo waraaqda codbixinta marka uu soo calaamadiyo wuxuu si furan ugu ridayaa sanduuqa codbixinta oo ay hareeraha ka fadhiyaan saraakiisha ka socota komishanka ururada tartamaya iyo weliba goobjoogayaasha caalamiga ah iyo kuwa gudahuba faysal maxamuud cartan waa xoghayaha xubnaha ka socda guddida doorashooyinka ee goobtan ka howlgelaya qofka marka ugu horreysa waxaa la aqoonsanaya inuu qof reer somalilan yahay waxaa la aqoonsanaya inuu goob kale soo maray soo codbixiyey waxaana la aqoonsanaya wax loo yaqaano inuu yahay qof mataqaanaa ku habboon codaynta sida inuu qof uqaan gaadhay oo kale inuu qofku waxa weeyaan wax loo yaqaano wixiyo wixii la halmaalay ee waxa weeyaan aanu duruusana lagu soo siiyaan aan soo hubinayna marka ugu mahaa een dadkan meesha fadhiya ee sanduuqa hareeraha ka fadhiya maxay yihiin dadka waxa weeyaan waa waa kuwa weeyaan waa xisbiyadii baa fadhiya toddoba xisbi baa fadhiya iyo wax fadhiya wax loo yaqaan local observer friski een toddobadaas fadhiya ha oo ilaashanaya codka ilaashanaya een marka een commissionkiinuna een imsatiin waxaanu nahay tirada commissionka afar baanu bal aynu dareenkooda la wadaagno qaar ka mid a dadka codkooda dhiibtay magacaaga bal igu bilow magacayga waxa la dhaa mubaarig cumar fadal mubaarigu qof dhallinyaraa baata iminkaad soo codaysay bal dareenkaaga horta iga warran dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay walaa goormaad halkan timi inaad kayuguu soo gashay inaad een codbixinta dhiibatid waxaan soo galay saddexdii habeenimo ee xalay saddexda habeen waa timi een maxaad ka rajaynaysaa dadkan aad u codaysay golaha deegaanka magaaladan hargeysa aad ku nooshay inay u qabtaan waxaan u ra- waxaan ka rajaynaya inay noqdaan kuwii dadkooga iyo dalkoogaba anfaca adiga ma jira waxyaabaad hiigsanay sida nadaafadda magaalada waxyaaba kala duwan aad niyadda kaga haysa inay kuu qabtaan adiga shakhsiyan markaad codaysay kadib aa waxyaalo badan oo sida wadooyinka iyo waxa inay naga caawiyaan baan jecelay iyo xashiishkay ka guraan magaalooyin dadka dhallinyarada inayna wax u qabtaan oo tahriibta iyo waxaa ka baajiyaan oo ay u sameeyaan meelo ay ku ciyaaraan gabadha dhallinyaraan watay bal magaca horta igu bilow muna cali cabdiwalaana munaay bal iga horan dareenkaaga een inaad codkaaga halkan soo dhiibatay imika aad buu fiican walahi dareenkayguna aad buu fiican walaal marka ee, goormaad halkan timi inaad co- codkaaga dhiibtay waxaan imi lixdii waxaan lixdii waan imi waa im- waa aniga imka codeeyey waan gartay maxaad ka rajaynaysaa dadkan aad u codan maxaad ku kala xulanaysaa oo aad, aad niyadda ku haysaa inay kuu qabtaan adiga mustaqbalkaaga bal si kooban dad ugu sharaxdid dadku dhegaysanaya waxaan doonayaa si fiican wax noogu qabtaan waxbarashada ka mid a wax kasta dee wax kastaba il een, magacaaga bal horta marka hore igu bilow een, dadka een, maanta codaynayaad ka mid ahayde waxaa magacayga waxaa la dhahdaa khadar xuseen jaamac waxaana nahay muwaadin een reer somalilander ah Een, bal waxaad iga warantaa goorma ayaa safafka saa ka timaada inkastood adigu soo codaysay iminka waxaan safafka saaka galay lixdii subaxnimo ee saaka anigoo doonayay inay ka dhacdo golaha deegaanka somalilan isbeddel loo baahan yahay maadaama loo baahan yahay isbeddelkaasi inuu een, caasimadda hargeysa wax badan laga qabto insha allah waxaa jira dad safarro dhaadheer u soo galay in ay codbixintan maanta ka qayb galaan waxaa meel aan iga fogeyn jooga injineer cabdiraxmaan maxamed magan oo ku magac dheer injineer faciis waa markii ugu horreysay ee uu ka codeeyo somalilan wuxuu wakhti badan sugayey inuu doorashadan ka qayb galo haa runtii aniga maanta farxad weyn bay ii tahay oon la malayn kareen waa markii ugu horreysay een dalkayga somalilan ka codeeyo Eh, jaaniskaasaan sugayey waxa ii suurtogeli lahaa inaan dalal kale ka codeeyo oo ka mid tahay masalan canada laakiin waxaan sugayay jaaniska farxad aan la malayn karin ayaana eh, maanta aan ku sugana iga warmal dadka markaad eegtay sida safka loo gelayo sida loo codaynayo dabcan waa laba daloo kala horumarsan markaad waqooyiga ameerika aad eegtid iyo halkan bal iga warran haddaad labadaas barbarigtid runtii waxyaalo badan way wadaagaan oo dee waa doorasho doorasho waxa weeye in kuyuu la galo in la codeeyo laakiinse tan waxaan quruxda anigu ku arkay oo dad- shucuurta kalena waxa weeye inuu dalkayga yahay waxa weeye dad si nabadgelyo ah kuyuugu jira oo mi- qof qof riixaya aanu jirin dad baa seexday shalay dad baa shalay u hoyday oo shalay qaar baa la- la sheegay inay labadiiba yimaadeen marka taasaan wax loo dhigaa jirin mataqaanaa maalan eh, waxa weeye waxaynu ku jirnaa runtii anigu waxaan idhaahdaa eh, waxa weeye ciid waa aroos dimuqraadiyadeed waxa weeye waxaa lagu kala baxayaa codka foodka marka taasaan wax loo dhigaa jirin goobaha codbixinta qaarkood ayaa saaka laga dareemayey in ay wakhtigooda dib uga dhaceen xilligii duhurnimadana waxaaba muuqanaysay in safafka codbixintu ay soo yaraanayaan magaalada hargeysa taas oo ay ugu wacan tahay in dad badani ay maalmihii u dambeeyey safarro ugu baxeen gobolladii ay ka soo jeedeen si ay halkaas uga codeeyaan waxaa sidoo kale jawi kan la mid ah doorashadan ku qaabilay gobollada kala duwan ee somalilan marka laga reebo deegaamada bariga sanaag oo aan doorashadu ka dhicin iyo weliba magaalada xudun oo iyana la hakiyey qaar ka mida sanaaduuqda codbixinta kadib markii uu halkaa ka dhacay iska hor imaad wakhti kooban socday hase ahaatee xubin ka mida guddida doorashooyinka somalilan oo ku sugan gobolka sool waa cabdifataax ibraahin xasan ayaa ii sheegay in doorashadu ka socoto goobo hoos yimaada degmada xudun sidoo kalena cabdifataax ibraahin xasan ayaa v o a khadka telefoonka ugu sheegay in guud ahaan gobolka sool oo uu degmooyin badan oo ka mida kormeer kusoo maray ay doorashadu si nabdoon uga socoto wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed nuur caraale duur ayaan hordhigay sida uu ku macnayn karo jawiga guud ee doorashada gaar ahaan dhinaca amniga waxaa maanta dee ilaah mahadiyaa inay guulaysatay doorashadii golaha deegaanku guud ahaan dalka oo dhan een, waanad ogtoo dee goob kasta iyo meel kasta dhawaaqa ka soo yeedhaya waa dhawaaq nabadeed iyo dhawaaq farxadeed oo ah in doorashadii golaha deegaanku guud ahaan dalka ay si habsamiya uga socoto waa guul qaran waana guul shacab nabaday u dhacdaanu ku faraxsannahay goob kastana inay gaadhay oo doorashadii ay si fiican uga socoto ayaa iyadana guul weyn u ah shacabka somalilan guud ahaan marka guud ahaan degmooyinkii loogu talagalay way ka qabsoomeen xaggaani ka qabsoomin doorashada gaa- gaar ahaan waxaa laleeyahy deegaanada bariga oo kale dhaxar badhan laasqoray een, meelahaas kamay qabsoomin doorashadu iyo buuhoodle doorashada golaha deegaanku saddex iyo labaatankii degmo een, horta degmo aanay guud ahaan ka qabsoomin ma jirto laakiin waxaa jira dee goobo aanay ka qabsoomin oo dee la xusi karo oo een, mas- matalan beriga sanaagii ah laakiin saddex iyo labaatanka degmo doorasho meeshay u yartay intay doontaha ka gaadhee guud ahaan way ka qabsoomeen koob iyo labaatan degmo doorasho boqolkiiba boqol bay ka dhacday labada degmo doorasho ee kalena intii laga gaari karaayay baa laga gaadhay waa doorashadii ugu ballaadhnayd ee ugu fididda badnayd goobahay gaadho waxaanay ka socotaa runtii goobo badan oo aanay gaadhin oo ah sool iyo sanaagbar Ma- magaalada xudun oo kale saaka waxaa lalaa shaqaaqooyin baa ka dhacay halka waxbaa laga soo sheegay bal iga warran say wax uga dhaceen meesha xudun waxay ka mid tahay golaha goobaha ama degmooyinka aanay doorashada hore uga qabsoomi k- jirin laakiin sanadkan ama doorashadan golaha deegaanka ay laga qabtay ee ay sida weyn dhammaan goobaheeda uga socoto maadaamay saa ka tahay oo ay tahay goob cusub waxaa saaka bilaabmay dee kolley koox iska ee, dee maleeshiyaadabaa tuurtuuriyo kusoo tuurtuuray laakiin may hakin doorashadii ciidanka qarankaana difaacay alxamdulilah iyadana si fiican bay uga socotay gudoomiyaha guddida doorashooyinka somalilan ciise yuusuf xamari ayaa isaguna v o e da uga waramaya sida doorashadu u socoto waxaanu leenahay saaka si wacan bay uga bilaabantay Een, goob walba foodkii wuu ka socdaa si wacan ba imika uga socdaa kormeer baan imika u baxay hargeysa gudaheeda Een, subaxnimada hore kolley yara jirtaa in mar mar confusion yara abuurmo oo dadku ku yara wareegaan ay kala garan waayaan goobihii ama goob markii hore noo jirtay oo meherad laga dhigay baa meel ku xigtay ama meel saked u dhexaysa laga- loo guuro deetana waxaa laga yaabaa in da- inay daydayaan dadkii goobta ka shaqaynayay ama dadkii ka foodayeyba marka kolley saacadda hore way isku yara meeraysataa laakiin sideedii subaxnimo waa iska kala miirantay si wacan baana codki u socdaa Een, bal iga warran gobolada kala duwan iyaga een, saaka xidhiidh ma la samayso iyaga say doorashadu uga socotaa Ee, gobol walba imika si wacan ba uga socota degmo walba si wacan ba uga socota dalka oo dhan Een, xaggee baana ka dhigan waxaa laleeyahy dhinaca bariga somalilan oo kale kamay dhicin een, arrintaasaa la sheegayaa een, way jirtaa oo bariga meelaha jirta aanu ka joojinay Een, een, sababo amni markuu qof doonayo dee inuu wax qaso annana waxaanu doonaynaa inaan doorashadaasi nabadgelya ay ku dhacdo inaan qof xariiqi ku gaadhin nafta baniaadamka wax qaaliya inaan naf baniaadam loo loo cawarin ama wax loo yeelin doorasho awgeed dabeetana meeshaanu sinaahno cid baa wax ku noqon karta ama qof baa wax diidan ama qof baa wax doonaya gaara waanu ka joojinay marka xaggee baad ilaa hadda tilmaami kartaa inta aanay doorashadu ka dhacayn kolley baran iyo dhahar buuq baa kasoo qolaad damacday inay wax khalkhaliso dabeetana waxay damceen inay meelo badan ambush galgalaan oo meelo badan u galaan oo waxyaaba badan fadqalaleeyaan dabeetana waxaanu go-aan ku gaadhnay komishinka doorashooyinka qarankeena inaan cid wax ku noqon meesha labadaba dadkii oo aada u doonaya inay codeeyaan oo labada degmaba aada lanooga sugayo haddana waxaanu joojinayaan cid wax ku noqon marka qorshahaba bal iga warran iminka goormay goobuhu soo xidhmayaan goormaase tirinta codadku soo dhammaanaysaa goodubuhu insha allah waxay xidhmayaan lixda galabnimo ayaa goobta kiyuugu xagga dambe ka xidhmaya maaha kiyuugu xagga hore kama xidhmayo lixda galabnimo haddii cidi kiyuga ku jirto albaabka laga soo xidhan maayo xagga dambea layska taagayaa intaa kiyuga ku jirtaa way ku dhammaystirmaysaa goobtaas marka goormaa natiijada la filaya waayo dee golihii deegaanka idinka ku dhawaaqaya murashaxiinta tartamaya natiijada goobta waxaa la filayaa kolley ilaa markay dee goobta xidhanta gudaheeda lagu tiriyaa natiijada goobta ka soo baxda intay doontaa ku qaato saacado natiijada degmadana waxaa la filayaa inan waxaanu isleenahay insha allah yay weeg idinku dhaafin haddaanay kaba yaraan in ka badan laba kun saddex boqol iyo sideed iyo lixdan murashax ayaa u tartamaya saddex boqol iyo saddex iyo konton kursi oo golayaasha deegaanka ee somalilan ah waxaana doorashadan kormeeraya goobjoogayaal caalami ah oo ka kooban ilaa laba iyo konton xubnood oo metelaya ilaa siddeed iyo toban dowladood waxaana ku lamaan toddoba boqol oo goobjoogayaal gudaha ah waxaa intaas dheer oo markii ugu horraysay doorashadan goobjoogayaasha caalamiga ah qayb ka ah wakiillo ka socda ururada bulshada rayidka ah ee ka dhisan garoowe iyo muqdisho taasina waa markii ugu horraysay ee doorasho somalilan ah ay goobjoogayaal ka noqdaan wakiillo ka socda soomaaliya hase ahaatee goobjoogayaasha caalamiga ah ayaa xubnahan ku tilmaamay in ay hab farsamo u joogaan iyo inay wax ka bartaan doorashooyinka somalilan wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed nuur caraale duur ayaa isagu beesha caalamka baaq u jeedinayaa runtii somalilan ma aha qaran doorashada ku cusub tahay waa qaran doorashooyin badan soo qabtay maaha uun soomaaliya iyo dee oo meel dhibaata haysato waxay taariikh u tahay xataa dowladaha boqolaalka sannadood soo jiray dhibaata yaraanta iyo sida degan ee ay u socoto runtii waxaan leeyahay adduunyadu maaragtay ha u eegto somalilan horumarkeeda iyo waxqabsigeeda ha ku qiimayso yaan lagu xidhin meel aan waxba ka dhoweyn oo aanay waxba kasoo naasacadayn adduunyaduna waxaan filayaa inay taa ka kori doonto doorashadana ay noqon doonto mid ummadan albaabkii rabitaankeeda u furta ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa weli waxaaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira doorashooyinka golayaasha deegaanka somalilan musharaxiin fara badan ee doorashooyinka deegaanka somalilan ka qaybgalaya ayaa waxa ay ka socdaan toddobada urur kuwaasoo la filayo in saddexda cod ee ugu badan ee helaan ay noqdaan xisbiyada siyaasadda ee ka qaybgeli doona doorashooyinka kale ee somalilan lagu qaban doono haddaba wariyaha v o eda cabdixakiin shirwac ayaa waraysi la yeeshay qaar ka mid a guddoomiyayaasha ururada ka qaybgalaya doorashadan waana tan warbixintii uu noo soo diray subaxnimadii hore ee saaka ayaa dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa ay safaf dhaadheer u galeen goobaha ay guddida doorashooyinka somalilan ugu tala galeen inay dadweynuhu ka dhiibtaan codadkooga jidadka magaalada hargeysa ayaa haawanayay waxaana intaasi barbar socda ammaanka oo si weyn loo adkeeyey goobta hay-adda shaqaalaha dowladda ee magaalada hargeysa oo inta badan ay codkooda ka dhiibtaan mas-uuliyiinta dowladda iyo qaar ka mida ururada iyo hoggaanka xisbiyadu ayaa sidii caadadahayd ay saaka codkooda ka dhiibteen madaxweynaha somalilan axmed maxamed siinaanyo oo isagu codkiisa ka dhiibtay xaruntan hay-adda ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu ilaahay guul ummadda uga dhigo doorashadan waay madaxweyne bal ka waran doorashada codkii aan xaqa u lahaa ayaan ka dhiibtay halkan insha allahu tacaalaa waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay ummaddeena iyo dadkeena guul uga dhigo doorashada aynu ku guulaysana ilahay uga barinaa kulligeen geesta kale mas-uuliyiinta ururada siyaasadda qaarkood oo codkooda ka dhiibtay magaalada hargeysa ayaa v o eda uga warramay dareenkooga ku aadan doorashada gudoomiyaha xisbiga siyaasiga ee kulmiya mudane muuse biixi cabdi mudane gudoomiye maanta codkaaga waad soo gudatay dastuuriga waad soo codaysay bal ka waran dareenkaaga iyo siaad u aragto doorashada iyo bilowgeeda dareenkaygu maanta aad iyo aad buu fiicay waa ilaahay mahadii doorashadii nabad baynu kusoo gaadhnay nabad iyo wanaagna way noogu bilaabantay ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa inay noogu dhammaato nabad iyo wanaag dadka somalilan waxaan leeyahay waa tallaabo kale oynu u qaadnay horey oynu u qaadnay horumarka biseelka siyaasadeed iyo qarannimada aynu dhisayno iyo weliba garnaqsi aynu caalamka kula garnaqsanayno in qaranka saa isu maamulaya ee howlaha keliga maamulaya inuu aqoonsi iyo waxwadaqabsi xaq u leeyahay hadday daris ka tahay iyo hadday caalam kala tahayba waxaan leeyahay ilaahay idinkii waxay noogu dhammaanaysaa natiijo wanaagsan oo laysla ogolaado oo aan waxba jijiitan iyo buuqa daba dhicin ragga tartamaya iyo hablaha tartamaya waxaan leeyahay kii soo baxaaba waa keeni ha loogu samro ururada waa saasoo kale saddex unbaa soo baxaya saddexaasna waa somaliland ururkii hadhaa waxba muu hadhin beritaba wuu soo geli doonaa waynu wada guulaysanaynaa markaynu nabad ku codayno ee aynu natiijada soo aqbalno soo hanayno somalilan baa guulaysta weliba guul buu qaba marka dadkana waxaan ku dardarayna si nabad u codeeyaan danta guudna ay ilaaliyaan ta shaqsigana ay hoos u dhigaan gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda doctor maxamed cabdi yuusuf gaboose bal ugu horreyn baadaan ku weydiiyo sid u aragtaa maanta se u bilaabantay odayntaasi doorashadu doorashadani sidaan wada ognahay waa doorasho ka ballaaran doorashooyinkii dalka horey uga dhici jiray waa doorasho xasaasiyadda ay xambaarsan tahayna aada uga sii baaxad weyn tahay waayo tobanka sano ee soo socda ayay waxay qoraysaa siyaasadda dalkan lagu maarata hagi doono hadday xisbiya tahay hadday musharaxiin madaxtooyo tahay iyo hadday golo deegaan tahay marka maantay ayay bilaabatay si habsamiya oo aada u qurux badan ayay howluhu socdaan degmooyinka oo dhan waan la hadalnay waxaan wanaag ahayn iyo nabadgelyo ahayn iyo habsami dadku inay khibrad weyn bay ka qaateen dadku maaragtay doorashooyinkii hore marka wanaag bay u socotaa waxaan ilaahay ka baryaa inay sidaa ay ku dhammaato codaynta maanta loo dareeray waxay shacbiga somalilan codka ay kala siiyaan ururada ay soo saari doontaa ama lagu go-aamin doonaa saddexda xisbi qaran ee siyaasada somalilan ku loolami doono tobanka sannadood ee soo socda waxaad hogaamiye u tahay urur kamida ururada tartamaya iyada rajiinta lag baad ka qabtaan in ururkiinu ka mid noqdo tobanka sannadood saddexda xisbi ee ku tartami doona saaxadda siyaasada waxaan rabaa dadweynaheena waa dad muslina marka annagu waxaan aaminsannahay dadaalka ayaa nala raaciyey natiijadana ilaahayba gacantiisa ay ku jirtaa marka halkaa isaga ayaan baryaynaa isaga ayaan maaragtay ka rajaynaynaa inuu guusha na siiyo laakiin inta bini aadamku arko ee daahirka ah ee dusha ah ee lagu arkayay ololayaashii maaragtay baacadda lahaa ama xogta aan ka heleyno tuulo walba degmo walba gobol walba rajada ah inaan saddexda xisbi ka mid noqonno aan soo baxno keliya mooyaane calaamadahoo dhan waxay muujinayaan inaan ururka kaalinta koowaad galaya aan noqon doono gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucud injineer faysal cali waraabe gudoomiye sida u aragtaa doorashada golayaasha deegaanka ee maanta ka bilaabantay guud ahaanba somalilan alxamdulilah raxmaanraiim bismillahi raxmaan raxiim horta waxa weeye maanta werwar weyn bay hayaa aada iyo aad baan uga werwarsanahay ilahi waxaan ka baryay subxana wa tacala ilahay warwarka farxad ka dambaysa oo nabadgelina ugu dhamaata laakiin warwar aan hore i hayn jirin doorashooyinka hore xitaan aan madaxweyneha u taagnaa ayaa maanta jira markaan arkay magaranaysaay si wax u socdaan markaan arkay magaranaysaay tawaawasha xumaanta markaan arkay magaranaysaay dowladdii oo xoogga saartay siday xusbigooda iyo ururo kale usoo saari lahayd laakiin aan danta qaranka iyo nabadgelyada aan muhiimad weyn siinin ka horeysay tii dantooda warwa weyn baa qabaa marka maanta waxaan ilaahay ka baryay subxana wa tacaala inuu maalin wanaagsan nagu dhameeya dabcan komishinka doorashooyinka maamulaya oo gacanta ku haya habsami u socodka doorashooyinka intaas koob iyo tobankaa saacadood ee codbixintu socoto dabcan komishinka goboladii bay joogaan aad lafudkaagu magaalada hargeysa aad ku sugantay muraaqibiin baad u dirateen maxaad rajo ka qabtaa isleeday gabagabada maxaad isleedahay ku gabagaboobi kartaa horta nasiib dara u dhacay waxa weeye khadkii khadkii baabiin dadka looga geliyay farta iyo kii baabiinayay ee isku dayaarad la socday markaasaa suuqa la geliyey la iibsaday asxaabta o dhan laga iibiyey urur dhan laga iibiyey waxaana ka dhacaysa arrintaa mas-uuliyaddan waxaa ka saaran commissionka ka saaran ee dusha ka saaranta isku dayaarad bay socotay marka waxa weeye doorasho loogu talagalay inay noqoto doorasho nidaam leh oo xalaala doorashada maaha waa doorasho loogu talagalay in la isboobo marka waxa weeye waa in ilaahay la barya subxaana wa tacaala dadkana aan leenahay xaala xilkasnima la saaro sida ololiba loo saaray gudoomiyaha urur siyaasadeedka rais xasan maxamed cali xasan gaafadhi gudoomiya waxaad ku sugan tahay haatan xarunta hay-adda shaqaalaha dowladda magaalada hargeysa oo ay ka codayn doonaan mas-uuliyiin badan bal ka waran goobtan aad ku sugan tahay maanta bal guud ahaanba jawiga doorashadu ku bilaaban bal ugu horreyn ba faahfaahin naga siiya saad u aragto
kolleyba waxaynu ka warqabnaa in dhammaan jamhuuriyadda somalilan saaka loo soo dareeray goobihii codbixinta si nabadgelyaana loo soo baxay sidii aynu ilaahay ka filaynay aynuna jecelnahay inay nabadgelyadaa galabta aynu ku xidhanto doorashadu waa dareen aad iyo aad u wanaagsan waa dareenna farxad gelinaya waa dareen kalsooni badanina siinaya waa dareen ka tarjumaya xasilloonideeda iyo deganaanshaha waddanka inaanay doorashadaas aanay waxba u dhimi doonin marka laga yimaado in murashaxiinta loo codeeyo dabcan sidoo kalena waxaa soo bixi doonaa amaba la rajaynaya inay soo baxaan saddexda xisbi qaran ee somalilan siyaasaddeeda ku tartami doonaa tobanka sannadood ee soo socdaa xisbi amaba urur ka mida ururada ayaad hogaaminaysaa rajadaad ka qabtaa maxay tahay se ururkaagu ma ku qanci doonaa natiijada soo baxa
labada su-aalood ee isa saaran su-aasha hore waxa weeye rashaad iyo aad u fiican baannu qabnaa waxaannu isleenahay waxaad samayseen dadaal aad ku hanan kartaan inaad kaga mid noqotaan saddexda xisbiqarana soo bixi doona ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu dadaalkaa noo rumeeyo iyo rajada aannu qabno xagga qanaca natiijada soo baxaysa ama soo bixi doonta natiijadu kolleyba waxaa dhala tallaabooyin ka horreeya oo istaba jooga ayaa dhala jidkaa loo soo maray natiijada ayaa u baahan inay cid waliba marka hore ay ku qanacdo cid kastoo ka shaqaynaysaana ay ku dadaasho sida ay cid waliba ay ugu qanci lahayd marka taa la helo waxaan aad iyo aad u aaminsanahay natiijada in lagu qanca inay wax sahlan tahay gudoomiyaha urur siyaasadeedka waddan islamarkaana gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cabdiraxmaan cirdo mudane gudoomiye saaka waxaad ku sugan tahay xarunta hay-adda shaqaalaha dowladda ee magaalada hargeysa oo ay codayntu si rasmiya uga bilaabayso bal ugu horreynba waxaad ka warantaa goobtanaad ku sugantahay iyo dareenkaaga guud ahaanba somalilan doorashada dowladaha hoose ka bilaabmay waxaan ku sugnahay goobta hay-adda shaqaalaha waxaan u iminaan codkayga dhiibto muwaadin ahaan dareenkayguna waa dareen farxadeed waxaan u rajaynayaa maanta inay ka mid noqoto guulii hore ee somalilan u gaadhay waxaan rajaynayaa in doorashadani guud ahaan ay magac wanaagsan u keento somalilan dadkuna si nabadgelyo ay ku codeeyaan waxaan ugu baaqaynaa shacbiga inay nabadgelyo ka codeeyaan waaye marka laga yimaado in murashaxiinta loo codaynayo laba kun saddex boqol lixdan iyo sideed murashax oo inta la diiwaangeliyey ah waxaa sidoo oo kale ay shacbigu dooran doonaan islamarkaana codadkooga ay dhiibanayaan murashaxiinta siin doonaan ay go'aamin doonaan saddexda xisbi qaran ee tobanka sannadooda soo socda somalilan doorashooyinkooga iyo weliba arrimaha siyaasadda ku loolami doona waxaad ka mid tahay mid ka mid a murashaxiinta tartamaya islamarkaana jagada madaxweynenimada hiigsanaya maxaad dareenkaaga suisaad maxaad ka qabtaa in maanta doorashadan aad ururnimo iyo weliba himilada dambe aad ka gaadho
shacbigu waa sidaa laba doorasho isu guda jira weeye in ay doontaan musharaxiinta golayaasha deegaanka ee jamhuuriyadda somalilan iyo inay soo saaraan saddexdii xisbi qaran ee tobanka sannadood ee socda marka waxaan ka rajaynaynaa uun guud ahaan rajada awoweyn baanu ka qabnaa annaga iyo shacbiga reer somalilan ba inuu wadani noqdo saddexda xisbi qaran ee soo baxaya marka laga yimaado codayntan maanta bilaabantay ayaa muddo bil ah oo ololaha doorashadu uu soo socday somalilan ay dadweynuhu si siman ugu soo dareerayeen ururada balse waxaa laga dhursugayaa inay kala tilmaanto ururka darajada xisbi uu soo gudba natiijada ka soo bixi doonta codayntan cabdixakiin maxamuud shirwac v o a hargeysa